barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo falastiin axmed imaan
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah hanti dhowrka qaranka nuur jimcaale faarax waxaan wax ka weydiin doonaa arrimaha maaliyadda iyo maamulka hantida qaranka ee xilligan sidoo kale dhegeystayaasha ayaa su-aala weydiin doona marka ugu horeysa nuur kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa jira in hay-adiina hanti dhowrka ay waday baaritaan maaliyadeed oo aad ku sameyneyseen xafiisyada dowladda maxaa kasoo baxay baaritaankaas baaristii horta baaris sanadla ay ahayd xafiisyada dawladda oo dhan iyo hay-adaha dawladdu ay qayb ka tahay oo ayaan baarinay waan baaray baaris sanadla-a weeye laba baaris baanu sameynaa mid special ah oo oo xaalo deg deg ah iyo midan sanadlaha ah oo hay-adaha dawladda iyo hay-adaha dawladda bar leedahay aanu ku baarno marka intaasay ahayd baaristii marka waxaan u gudbinay madaxda sare xasan sheekh iyo madaxweynaha iyo muxuu ahaa jawaari ra-iisul baarlamaanka iyo prime minister markaa joogay cabdiweli
waxaa jirta in waayadan dambe ay soo badanayeen cabashooyinka ku saabsan dhaqaale xumada dowladda haysata shaqaalihii rayidka shaqaale dowladda baarlamaankii iyo ciidamadiiba inaanay mushaaraad qaadan ciidamadu inay weliba meelaha qaar kasoo baxeen kadib markii dhowr bilood ku dhawaa afar bilood aanay mushaar la-aan yihiin arrimahaas oo kale maxay tahay sababta keentay in dhaqaalaha dowladda uu hoos u dhaco xilli weliba la sheegayo in daqligii dowladda soo galaya ee gudaha kasoo xaroonayo uu kor u kacay
horta dhibka ugu weyn waxa weeye hay-adihii deeqbixiyaasha ahaa oo soomaaliya wax ugu yabo ahay ayaan dhaqaalihii sidii loogu baahnaa hay-adihii dawliga ahaa oo sida wasaaradda maaliyadda oo kale iyo qorsheynta oo kale aysan lacagtii ay ku yabohan aysan dabagal ugu samayn mar haddii aan dabagal ugu samayn oo deeqbixiyihii kasoo qaaday lacagtiisa taxpayerskiisa aan xisaab celinna loo samayn lacagtii wax loo sheegin hore ay bixiyeen tan haala ku yaboheenna aan aan lagu dabagelin oo hadda marka waxaad arkaysaa turkey ama maxaa la yihahdaa imaraati ama maxaa la yihahdaa norway ku yabooxya dabagal lagu sameyn maayo oo yaboohii aad noo samayseen ama european union ay sameeyeen xaggee maraya maxaa qabsoomay haddii lacag blages ah aan dabagal lagu samayn ciddii blageska samaysayna waxa weeye haddi lacag aan loo haysan aan loo daba taagneyn imanayso lacagta iska iman mayso akoonka isaga soo dhici marka dacaada xagga maamulka maaliyadda ah ayaa sibu ah waxaa jira in lacaguhu ay meelo kala duwan ka imaan jireen marka haddii aan mar la dabagelin ma jirtaa inay iyaga wadamadii bixinayo kale ay idiin sheegi karaan sababaha lacagihii ay u baahnaayeen tusaale ahaan waxaa jirta lacag bil walba ay bixin jireen ama sanad walba wadamada qaar hadbaqaad ay u dhiibi jireen oo lagu kabi jiray daqliga dowladda lacagahaasi ma ahayn kuwo aan la dabagelin ee waxay ahaayeen kuwo joogto ah marka kuwa joogtada ahaa maxaa hakiya iyaga kuwa joogtada ah walaal aad baad umahadsan tahay waxa weeye xisaab celin baana lakaga baahan yahay adihii deeqda na siiyey ama markaa yabo aha noola taagnaa waxay u baahan yihiin intii ay hore looga isticmaalay wixii ay ku baxday oo lo lagu isticmaalay xisaabcelin baa lagaaga baahan yahay iyo waxqabad wixii aanu ku qabanay lacagtii nala siiyey kol haddaynan caddayn oo ayaan u caddayn muxuu ahaa deeqbixiyayaashii waxa weeye waxaweye xisaab iska soconaysa maaha waxa weeye deeq deeqbixiyaashu waxay u baahan yihiin iyo wadamada yaboha noo sameeyeyba xisaab celin bay noo sameysay iyo wixii lagu qabtay lacagta haddii ayan caddayn wixii lagu qabtay haddii ayan inaan u dirin xisaab celin oo aanaan warqad management letter oo thank you aanan u qorin oon dhihin lacagtii intaasoo milyan ahayd ama soo gaadhay waxaan ku qabanay kow labo saddex mashaariicda nacaasa ama markay waddanka yimaadaan tuur lagu siin mashaariicdii loogu talagalay wixii lagu qabtay waxa weeye qofkii gacantii waxa weeye gadaal ba naqsanaya waa mahadsan tahay marka haddeertaan ma jirtaa wax rajaa oo laga qabo in dhaqaalahaas ay dib u bilowdaan si mushaaraadka dowladda iyo loo bixin karo mise waxay u muuqataa in rajada laga qabo in dhaqaalahaas ay dib usoo noqdaan ay aada u yartaa ha ha ha hadda waxa weeye rajadu aad bay u fiican tahay deeqbixiyaasha aad bay hadda waxa weye soomaaliya iyagoo hii u soo celinayaan ballanqaad baa jira waxa weeye mideeda kale shaqaalaha rayidka bulshada reerkoo kale waxaa mishaarkooda bixiya turkigaa bixiya marka weli ka maxaa turkan dhiga gaare world bankiga soo world bankigu wuu la taagan yahay lacagtii mushaaraadka ah soo galaayeen way soo fiixeen waa waxa weye waa la bixinaya lacagta waa mahadsan tahay markana dhinacii su-aalaha dhegeystayaashaan gelaynaa waxaan siinayaa cabdiqafaar cabdiwardheere oo horumarinta caalamiga ah ku takhasusay magaaladan virginiana ku sugan haye cabdiqafaar maxaa su-aal oo aad u haysaa hanti dhowrka qaranka hanti dhowrka qaranka waa salaamayaa iyo dhegeystayaashada su-aal muddo igu wareegeysay baan qabaa oan jeclaan lahaa inaan runtii weydiiyo laba af leh sida aad ka warqabto soomaaliya mar kasta waxay ka gashaa kaalinta koowaad musuq maasuqa iyo wax isdabamarinta caalamka marka la qaymeeyo waxaa taasna salow ah inay dhaqan u noqotay ummadda in musuq maasuqa iyo laaluushka iyo boobka hantida qaranka iyo madaxda wax luunsanaysaa ay ku badan tahay marka su-aasheedu waxa weeye mas-uuliyiinta adigoo kale ah iyo dadka waxgaradka ah laba arrimood ma ka fekereen waa midoo in dadka soomaalida laga wacyigeliyo inaanay sinaba qarankaas iyo dalkaasi uhorumari kar u horumarayn inta musuq maasuq uu dadka dhaqanka u yahay iyo dalka iyo marka madaxda iyo dadkii mas-uuliyadda lahaa ay iyagu hormuud ka yihiin musuq maasuqa wax enforcement ama hab wax looga qaban karo arrintaas ma ka fekerteen waa mahadsanta haye waa mahadsantaha cabdiqafaar cabdiqafaar cabdiqafaar su-aasha aad bay u wanaagsan tahay waxa weeye ummadda soomaaliyeed ee na dhegeysanaysa ama muxuu aha na arkaysa waxa weeye arrintaa waan u balballaarinaya soomaaliya waa wadan muslim ah muslimkuna waxa weeye diinta islaamka waxay ka qabtaa waxyaalo badan in musuq maasuqa uu xaaraan yahay bataatanba uu xaaraan yahay mar haddii uu xaaraan yahay ciddii mas-uulah ama ciddii kale oo markaa wax ummaddu ay leedahay haysa horta waxaa waajib muqadis ku ah inay ummadda wax u haysa ay ilaaliso oo muxuu ahaa laga fogaado waxaana ragaadiyey innaga dawlad hadda dhalatay maahin soomaaliya ilaa lixdamiyadii lahayd dawlad sharciga maaliyaddu waa sharci aada u adag maamulka iyo maareynta maaliyaddu waa sharci aada u adag waxa weeye qaabka contractiyada loo bixinayo oo tenders in la bixiyo ay tahay ayaan la marin hadda soomaaliya dhibka ugu weyn aniga hadda shaksiyan jabdhow ahaan iga haysta waxa weeye qof baa waxaa la siinayaa contract oo maaliyadeed ama waxaa laleeyahay nink waxaa contract ku haysta inuu containerada soo dejiyo dekedda waryaha la tartamay maxaa lagu siiyey kriteeriyada lagu siiyey marka ajaanibta wadanka nala shaqeynaysa ama deeqna hana siiso ama ha nala shaqeyse waxay arkayaan waxaasoo miran bay arkayaan waxay leeyihin wadankan waxaa hay ku ah corruptionka iyo limitismka khatar ku ah marka waxa weeye horta systemkii dawliga ahaa wacyigelin baa loo baahanya idaacadihii waad aragtaa hadda t v-ga soomaalida qaranka s t v-ga waxaa boqolkiiba sagaashan ka socdaa waa xayeysiin iyo ideh waxa weye meeshii la rabay hawlihii wacyigelinta ahaa soo nooleyntii qaranka wacyigelintii in laga hadlo waxaad arkaysa xayeysiin marka waxa weye dhibka ugu weyn waxa weeye horta wacyigelintii lada wacyigelinta bulshada iyo iyo laamaha dawladda ayaa horta meesha ka maqan soomaaliduna waxay tiraa farka fool ma dhaqdo kol haddii meelihii dadka laga wacyigelin lahaa aan waxaan loo baahnayn oo commercial ay ka socdaan mushaarkii shaqaalahan halkaa uu ku baxayo waa ayaan darro wey wasaaraddaad arkaysa hadda lagu leeyahay waxa weye wasaaradda maaliyadda oo kale qaadka ayaa waxaa soo dejiya nin baa soo dejiya waa maxay ninkaas casiro waa maxay wasaaradii ma cansuuri karto awooddii maa oo wasaarad sideed boqol iyo intaasoo ruux shaqaalaha ka shaqaynaysaa maxay u cansuuri la-da maxay shaqadeedu qabsan la-da maxaa outsourcing loogu sameynayaa oo shaqadii dadku shaqaalaha ay qaban lahaayeen hay-ad private loo siinaya waxaa loo siinaya waxa weye naaslusis weye waxaa loo siinaya dad aan tayo lahayn ama tababar aan loo samayn baa la qorayaa wasiir walbaaba ama hay-ad kasta ninka haysaa toban ama konton ama boqol eerkiisa u qoraya marka qaabkii soo qorista waxaa naga haysta corruption qaabkii contractiga loo bixinayey waxaa naga haysta corruption qaabkii systemka loo maareyn lahaa oo hantida dawladda oo dadkii isaga qasan tahay hantida privatka ah iyo hantida dawladda berigii dawladda maxamed siyaad bare waxana ayaa iskala kacanka iskala la oran jiray dawladdu waxay leedahay dadweynuhu leeyahay xitaa dadka loogu barin wacyigelintii baa meesha ka maqan wacyigelintaa waa mahadsan tahay maxaa dadweynuhu leeyahay maxaa hanti ah maxaa hanti gaar ah maxaa dawladdu waxay leedahay ma dawladdaa iskale mase qaranka iyo ummaddaa iskale wixii o dhan baa isku laaqan laakiin marka la ogaado mudane in qaladaadkaas ay jiraan maxaan loo sixi karin oo caqabada oo hor istaagaya in qaladaadkii la arkay la bayaaniyey la qoray wax laga qabto wallahi dee waxa weeye horta wax ka qabashada waxaa u executive-ka qeybta executive barringer madaxda ugu sarreysa ayaa laga rabaa inay ka go-aan qaataan ciddii laga lagu soo eedeeyo corruption in loo xiro in magdhow laga qaado oo lacagtii laga qaado la xiro oo horta dadweynaha la tuso in dadka anigu waxa weeye in aan soo keeno dacwad iyo iyo muxuu ahaa qoraal cad oo war cad ah oo wixii aan ku eedeynay hay-adda ayaa la rabaa hadda waxaad markaad eegto waxaad arkaysaa baabuur iyo waxbaa lasku haysaa baabuurtii marka waxaa le guddiga loo magacaabo hanti dhowrku xubin buu ka yahay oo yaa ma yaa ma noqonaya guddoon waxaa noqonaya executive barrage qof ah oo dee hadduu qof aan experience ulahayn waxaan aan xogtiisii hayn loo magacaabo waxa weye sidee wixii kusoo aruurayaan marka macnihi waxa weye shaqadii hantiorklesi in la andargaranayad arkaysaa waxaad arkaysaa hay-ado saddex boqol oo dhudhow ah waxay ka shaqaysanayaan airportkii waxa weeye ha laga kiciyo ha la casuuro lacag ha laga qaado ha la qasiro ha la oranaya deetana iyagii laftoodii ayaa waxa weeye waxaa guddiga loo magacaabo wixii aan la rabin inaan wax laga qabto guddigaa loo magacaabo waddankan waa mahadsan tahay waxaa jirta in su-aalo badan ay kasoo baxayaan hanti la sheegay in dowladda ay leedahay oo ay iskuulla ku jiraan oo dhismayaal kale ay ku jiraan oo hoteella ay ku jiraan oo dad gaar ah inta la siiyo ay dadkii ama maalgashi ku sameynayaan ama ay howlo iyaga u gaara ay ku qabanayaan maxay tahay sharciga ka yaala arrimahaasi in hantida qaranka dad gaar ah loo dhiibo gacanta loo geliyo sharciga maaraynta iyo maamulka hantida maguurtada ah ee qaranka soomaaliyeed wuu cad yahay qodobo badan baa ka yaala qodobadaasi waxay caddeynayaan in aan hantida qaranka la hibeyn karin la hibeyn karin lana iibin karin marka mushkilka ugu weyn oo hadda meesha taagan waxa weeye hay-ado waxaad arkaysaa dhul wasaarado hay-adii ay leedahay la qayb qaybsanayo oo la iibinayo hay-ado dadkii deganaa oo wadanka waa ogtahay internal displacementa dhacay dadkii baa wadankii jooga shaqalaanta waa boqol kiiba boqol deetana waxa weye dadkii baa laga saaraya dad kala loo qaybinaya waa mashaakilka ugu weyn weye dad baa laga saaraya dad baa loo qaybinaya marka waxaad umaleysaa dish in dish out ka sheegi jira wey waa waa dhib wey dhibka ugu weyn oo meesha tagaa waxa weeye ummadda soomaaliyeed hadda waxaad arkaysa airbortka dhinaciisa dhul laga kiciyey airbortka hadana ugu weyn magaalada ayaa laga kiciyey dad dad kale la siiyey taas waxay kutusaysaa war maxaad maxaa maxaa sababa soomaalida waxay tirahdaa waxaanay wax lagu wax laga xishoodo wey waxaad arkaysaa dad masaakiin oo danyar ah oo wadanka askarta ayaa dadka danyarta kamid ah askar kilometer five degan oo leeya ka guura goortii dhulka ka guura layiraa dad baa haddana loo qaybinaya dad baa la siinaya toban toban bay boos shan toban boos baa la siinaya marka waxa weeye xitaa dawladdu markii aanu arki jirnay toddobaatanadii dadka dhulka kolkii laga saaro oo hadda werdhiigley ayaa kamid ah waxaa kamid a waaberi iyo dadka markii laga saaray dhul baa dawladda dadka siisa marka waxa weye dadkii in la yihahdo madaxa ku qaata joodariyada iyo iyo agabtiina isbuuc kadibna la qaybiyo oo dad la siiyo kale waxa weye mis management weye hantida maguurtada ah waxa weeye arrimaha dacwooyin baa ka furan guddoonka baarlamaanka ayaan kala hadlay arrintaas waxay u baahan tahay in la joojiyo waxa weeye cadaalad daraduna waxa weeye soomaaliya wax meeshaa dhigay weeye cadaalad daraa meesha taalla maamul xumaa taalla waxaana go-aanka laga qaadanaya ay noqonaysaa in cadaaladdii ummadda lagu soo celiyo marka adiga ka hanti dhowr ahaan ma kala hadasha dowladda in arrimahaasi wax laga qabto ka sokow baarlamaanka qoraal baan ka qoray aan u qoray muxuu aha guddoonka baarlamaanka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha aan u qoray oo aan leeyahay arrintaas waa inay istaagtaa arrintaas waa inay istaagtaa waa khalad dhulkan la bixinayo waxa weeye macnuu u baahan yahay tashuu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay sharciga dawliga ah in la waafajiyo oo ayan noqon ku-takrifal hantidii meesha tiilay waxa weeye waa mashaakil hadda degmada shangeni oo kale boqolkiiba lixdan iyo shan waxa weeye xafiisyo dawladeed weye haddii dadkii shaksiyaad la siiyo layihahdo halkaa qaato halkaa qaato dee waxa weeye waa ceeb weye waa khalad weye waa maamul xumo waa wax waxa weeye in la isaga daba yimaado ay noqonayso maxkamad laga furo dood laga furo oo dee dadka dhulka la siinayo laftooda dad baa laga qaaday dadkan wasaaradaha iyo hay-adaha dhulkan hadda ee la bixinayo oo dadka kale loo shaqeeyo dad laga qaadayo markii hore dad baa iskalaa dhulkan looga qaaday daygud haddii dadkii laga qaa haddii dad la siinayo dadkii hore lagu celinayo dawladda celinayso dadkii laga qaaday baa xaqu leh laakiin waxa weeye dad baan ka qaaday dad la siinaya waa waa waa waxa weye wax jira maaha hantida maguursadaana innaga hadda markaan shaqadan bilaabay bishii abril sanadkii hore waxaan go-aan qaatay inaan tirakoobo wasaaradooda iyo hay-ad walbaaba dhulkii ay lahayd sida maguursada ahayd waan hayaa rekoorkii waan hayaa waa mahadsan tahay sidoo kale waxaa jira in hantida hoteelada iyo iskuulladoo kale waxaa laga yaabaa in marka hore uu qof lahaa dowladda ay ka qaaday kacaanka ama iskuul laga dhisa ama cisbitaal laga dhisa ama wax kale oo xafiis dowladeed ah laga sameeyey ama dad kale la siiyey laakiin maanta in dowladda jirtaahe haddana ay dad kale oo aan ahayn labadii dadee horeba ay hadda siinayso dadka hore u lahaana qaarkood ay dacwooyin ka yaalaan oo ay dhulkoodii ku doonayaan haddiiba qof loo soo celinayo inay iyaga noqoto marka ma jirtaa in hoteeladii iyo iskuulladiina ay ay ay jirto in dad si gaara loo siinayo way jirtaa hadda ka horna idaacadaha waan ka hadlay qoraal waan ka sameeyey madaxda sare ee waddanka waan u qoray aan leeyahay dhulkan hadda la wareejinayo waxaa kamid a s y l baa kamid a waxaa kamid a curuba shabeellaa kamid a baar bulsho hotel bulsho hoostiisa dhulka qaxootiga meeshu degan yahay baan hadda lii keenayo leedahaa nin baa la siiyey ma cadda waxa qofka lagu siinayo matartan baa loo galay boqoladii hore oo marigii hore lagala wareegay oo ayaa lagu wareejiyey waxa weeye meeshan hadda cadaalad darrada iyo dhibka taagan waxa weeye anigu dacwad baan ka furay dacwadaasina kolley ilaa cadaalad helo ma istaagayso waxaa jirta mudane hanti kale oo ay ka mid ahayd maraakiib soomaaliya ay lahayd tusaale ahaan maraakiibta hadda yeman yaaloo kale maadaama xilli la galay dagaaleed uu waddanku u galay meel ma lagu sheegaa horta walaal aada baad umaasan tahay runtii waa arrin calaalxumo leh maraakiibtii ay hayn jirtay shirkadii shifco oo afarta markab ahayd iyo markabkii kale ee weynaa maada maarashiibka ahaa oo hadda isbeyn laga kaluumaysto maraakiibtii afarta ahayd oo niman yiilay nin camaan ah camaan u dhashay waddanka camaan u dhashay iyo mid kale oo yemeni ah ayaa soo sheegtay uu yihi qashinkaanu ka guri jirnay waan karingarin jirnay sidanaan sameynay maxkamad bay tageen maxkamaddii markay tageen wax ku dacweeyey ayaa la waayey dabagalna anigu ku sameeyey dabagalna ku sameeyey waxaa soo baxday waxaa soo baxday in la iska qaatay sababtoo ah safaaraddaa joogta hadda muxuu ahaa ishee cadan oo kale qunsuliyad baa joogta qunsuliyaddii umayna doodin waxba kamay sameyn iyadoo halkan waxay imaanaysaa kule waxaan ubaahannahay mushaarkayagii baan ubaahannahay waxqabadkiina ziiray ka yihin akiibtii hortooda lagu qaatay an waxaan idhi waxaa laydinkaga baahaya xisaab celin iyo shaqadii aad qaranku qabateen inaad keentaan maxaad qabateen maxaad u qabateen maraakiibtii hortiina lagu qaatay riboor soomalilaan gudbin maynaan difaacin de waxa weeye horta maraakiibtaasi afarta ahayd sidaasay ku tagtay mid baa scrab laga dhigay saddexdii kalena qoladaasaa gaaratay waa ayaan darro weeye wasaaradda kalluumaysiga wasiirkii hore allahyar raxma waanu ka wada hadalay waxa weeye arrin aada looga naxo weeye markabka kale oo maadershiibka ah wasaaradda kalluumaysiga ayaa rabaa inay dabagal ku samayso anigu qaybtiidii waan qabtay markabkaasi wuxuu ku dambeeyaa yen meesha la yidhaahdo sbain sbain buu ku dambeeya dhulka waxa weeye dhulka sidaad la socoto dhulalka qaar xaraash bay galeen qaar kiray galeen waxa weeye hay-adaha iyo safaaradaha hadda markii aan mushaarka siinayno ayaan waxaan ka codsanaa in ay na siiyaan xisaab celin iyo warbixin dhulka meesha ay joogaan ku yaalla marka arrintaa kama inaan harin sanadkan aakhirkiisana waxa weeye warbixin buuxda oo hantida maguurtada dibadda taalla ayaan ayaan helaynaa oo rikoor ah waa mahadsan tahay dhegeystayaashaan siinaynaa walaal magacaaga meeshaa joogto iyo su-aasha aa weydiinayso hanti dhowrka qaranka nuur jimcaale faarax aada baad umahadsantahay falastiinay magacaygu waa saadmin ibraahim ismaaciil waxaan joogaa magaalada hargeysa walaal ra'yigayga in yaran ku horumaro anoo su-aasha usoo noqon doona horta hanti dhowr haddaad maqasho hanti dhowr wuxuu ilaaliyaa hantida qaranka wuxuu ilaaliyaa hantida amniga iyo militariga iyo bilayska iyo imkaaniyaadka iyo kaabayaasha dawladeed waxa weeyaan hanti dhowrka haddii intaa laga waayo mid dhinac u raran oo dad gaari ku danaystaan ay ku shaqaystaan unbuu noqonaya hanti dhowrka soomaaliyeed siyaasaduu ka mid yahay ciidankii qaranka soomaaliyeed wuu kabalaayay oo wuu hublaayay maxaan ku idhahday mushaharadoodii baa lalaayahay oo furinihii baa uga soo baxayaan mushahar la-aan war askariga gaajaawga surwaalku ka siibanayo askari kaloo amisoon oo wasaqda dhexe ka dul guuraya dadka marka waxaan odhan lahaa bal hadda hanti dhowrka soomaaliyeed ma mid dhinac u raran mise waa hanti dhowr ummadda soomaaliyeed wax u qabta hanti dhowrka waxa kaloon in yar raacsanaya hantidii qaranka ee soomaaliyeed way wada gacan gasha ninka isagu dibadda ka yimid ama iminka dalka jooga meel aanu lahayn iminka qaadanaya waloona dawladdii hoose aan ahayn haddana hanti dhowrku dawladun buu ka mid yahay qaybun buu kaa soo gelaya marka hanti dhowrkan maanta aad tahayo hanti dhowrkiina maanta joogow ma tihiin mid soo noolayn karaa daldi burburay iyo dad burburay did noloshoodii baaba'day dad soo mid soo noolayn kara ma tihiin oo wax baraarujin karo wax toosin karo wax dhisi kara ma tihiin okay horta walaal aada baad umahadsan tahay waa su-aal aada muhiim u ah nam- midda ugu horeysa number one haddaan idhaahdo horta hantida la guurtada ah ama hantida qaranka hantida qaranka waxa weye waa wal- wax la wada ogyahay waxa weye wax walba oo qaranku leeyahay oo ama dhul ha noqdaan ama wixii kale oo markaa aan ahayn lacagta ayaa hanti maguurto ah way noo tirsan tahay waanu haynaa waa tiro gelinay ha walaashay waxa weye horta arrintaasaan usheegaya waxaan usheegaya waddanka hanti guurta ah iyo maguurtooyinta buu leeyahay way tirsan yihiin waa shaqada aniga eh, laba qaybood baan ku leeyahay oo ah ilaalinta hantida maguurtada ah iyo dabagalka dabagalka eh, labadaa shaqo ayaa shaqada xafiiskaygu tahay labadaasina waxa weeye anigu eh, meel ziira ah ayaan wax ka bilaabay kolkaas shaqada bilaabay waan ilaaliyey oo waan soo tiro koobay waan dabagalaayoo maxa ay ku baxayso iyo waxayna ku bixi karin iyo de waad ogtahayoo hantida maguurtada ah aniga hadda markii mushaarka hadda maal dhow laygu haystay oo kale waana iri war arrintan de shaqaalaha mushaara la siiyo askarka mushaara la siiyo sida hala yeelo priority mi- miisaanada ku baxo waxa weeye askari mar kolkuu meel sare yahay askarigaasi waxa weeye haddaad meesha maraysa haddii kale uu joojinaya haddii ku ogolaado waa soconaysa dhigi aniguna sidoo kale hantida waan ilaalinaya markii qof warada yimaado yihahdo lacag baan la baxaya waxaan leeyahay lacagtani lama bixi karti sababtoo ah eh, waa laga horeeya sas bay ku jirtaa priority baa lagaa leeyahay marka horta sidaas weeye anigu ilaalintii baan hayaa dabagalkiina waan hayaayo markii lacag qof uu qaato dawliya oo mushaar qaato oo yidhaahdo waxaan ku qabanayaa alaab baan kusoo gadaya dabagal iyo kadabatag baan leeyahay meeshii baan tagaa lacagtii uu qaatay maalin hebel eh, wasaaraddaasi ama wasiirkaasi shaqadii loogu talagalay ma ku qabto marka hadda waxaad arkaysaa wasaarado sida wasaaradda howlaha guud oo kale oo hadda eh, dhul kaawo laga qodayo turka ka qodayo liis garaysay liiska marka waxa weeye sharciga dhibka ugu weyn baa waxay tahay hay-ad kastaaba dhulkii iskama liis garayn karto waa in ay soo marisaa hanti dhowrka oo ay tidhaahdaa waxaan kiriyey meesha mideeda kale marka wax la kiriray waa in lagu kiriyaa eh, boonada xisaabiyaha guud waxaad arkaysaa dad daqli qabta oo daqliga ku qabta warqada ay suuqa ka soosaysteen marka waxa weeye waxyaalaha ay shaqada ii taalla ballaaranta shaqada aan qabanayo ballaaran meeshii aan keenay iyo meesha hadda ay maraysaana isma lahan ismana dhawooba maanta waxa weeye sababta daqligu inuu ka keentay waxa weeye he- kaba- ka dabagal baan sameeyey waan ka daba tegey wixii baan joojiyey wax ku qaadan jiray waxaa dhacday marka inuu saddex jibaaray daqligii soo xakamay waa mahadsantahay En, dhegeystaha xigan siinaya En, walaal magacaaga iyo meeshaa joogto iyo su-aasha aad rabta inaad weydiiso hanti dhowrka qaranka eh, nuur jimcaale faarax oo barnaamijka marti noogu ah hanti dhowrka guud waa salaamaya magacayga waa maxamed abukar nuur waxaan ahay bahda aviationka dabcan hanti dhowrka wuxuu ka hadlayo waxyaabaha localka ee soomaaliya ka dhacaya laakiin waxaa jiro hanti soomaali ay leedahay oo dibadaha yaala tan civil aviationka ay ka mid tahay taasoo ah lacag aada u fara badan iyo xambaarsan macnaha xorriyadii hawada dalka soomaaliyeed haddii aan xusuusano oo dib u raacno laga soo bilaabo kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii ilaa iyo maanta oo la joogo mashruuc u dambeeyey uu yahay macnaha two thousand thirteenkii dowladda soomaaliya hadda ay la gashay ee kayo ee mashruuca nambarkiisu yahay afar iyo toban kun iyo sideed boqol iyo labaatan waxaa ku baxaysa adduun dhan konton iyo toddoba milyan sagaal boqol iyo afartan kun iyo afar boqol marka hantida noocaasa wasiiradu intay soo galaan ay baabi'iyaan ee tarar intaas la-eg aan wada hayno kulligood haddii la helo soo bandhigno qaabkee ayuu wasiirku een, ama dowladda soomaaliyeed u wajihi kartaa Hanti dhibaatada dhowrka.
wasiirada soomaaliyeed ay geliyaan qaamiinta soomaaliyeed ee dibadda taal En, waa mahadsantahay
okay walaal horta aad baad umahadsan tahay anigu aviation background baan ka imaanayaa arrintan ciise gooniyaan siinaya soomaaliya waxa weeye qo- eh, takaas qole la yidhaahdo ayaa annaga waxay haysaa aviationka iyagii haysa Eh, wasaaraddii wasiirkii hore iyo maamulkiisii hore ayaa heshiis la galay Eh, waktigan waxay ahayd inaan fuuli annaga gacanta iyada ku hayno Eh, wasiirkii hore shaqada waa ka uu laga wareejiyey wasiir cusub baa meesha yimid sidoo kale maamulkii hore inaad maqashay iyo kala garan maayo eh, qarax baa lagu laayay Eh, wax yar baa kasoo haray marka waxa weeye heshiiskii hadda dabagal baa wasiirkii hadda cusub oo hadda joogaayo uu montreal u aaday in heshiiskii sidaa ahaa uu dhaqangal noqdo taabagal noqdo Eh, arrintaana waan rajeynaynaa Een, waa mahadsan tahay Een, waxaan rabaa markana inaan siiyo een, dhegeystayaasha Een, walaal magacaaga iyo meesha aad joogtid adoo ku bilaabaya iyo su-aasha aad rabta hanti dhowrka inaad weydiiso magacaygu waa axmed cali waxaan joogaa een, minnesota maraykanka waxaan jeclaan lahaa in hantidhoorka weydiiyo haddii ay dhacdo in een, xubin sare oo dowladda ka tirsan sida wasiir ama wixii ka sarreeya in uu ku helo wax isdabamarin ama musuq maasuq muxuu tallaabo ah oo uu ka qaadi karaa waa mahadsan tahay okay eh, horta eh, wasiir wasiir ku-xigeen wasiiru dowle eh, waxa weeye haddii uu uusan ahayn xildhibaan oo musuq maasuq markaa isagoo gacanta kulib in la helo hay-adda eh, nabadgelyada ayaa loo dhiibaya horta Eh, taas waa mid weeye Has- haddii wasiirku wasiir ku-xigeenka ama wasiir dowle uu yahay xildhibaanna xasanad buu leeyahay waa in aan qoraal ku weydiistaa xasanada in laga laga qaado eh, gudoomiyaha ama guddoonka baarlamaanka aan idhaahdo Eh, horta broceskaas waa broces heer caalami ah weeye Eh, marka eh, walaal arrintaas waxaan qiyaasayaa inay kaa shaafinayso su-aashaas Een, waa mahadsan tahay Een, mudan waxaa waxyaabaha la xuso waxaa ka mid a marka la fiiriyo een, dhaqaalaha iyo hadda dhibaatooyinka dhaqaale ee dowladda haysta in safarada madaxda ay ku baxdo lacag aada u fara badan Een, marka ma dhici kartaa mararka qaar safar aan muhiim ahayn ama aan een, maaragta wax dana ahoo weyn oo kasoo kordhaya aanay jirin ay madaxda sida wasiiradoo kale ama madaxda sareba ay ku bixinayaan qarashaad wadanka gudihiisina looga baahan yahay sidee loo maamulaa qarashaadka ku baxa safarada madaxda Eh, walaal falastiin waxa weeye qarashaad ka baxaya iyo eh, habka qarash bixinta eh, dowladda vogerka ama ama ama ama waranka qarash bixinta eh, eh, f sixteenka la yidhaahdo innagaa saxiixina hanti dhowrkaa saxiixa oo wuxuu kuleeyahay eh, monitoring buu kuleeyahay inagu marka eh, haddii priority-ga uu waafaqsan yahay iyo habkii qarash bixinta ama f sixteenka hadduu waafaqsan yahay waan saxiixnaa Eh, qoraal baan ka qoray bishan hadda horaanteedii eh, hadda lasoo dhaafay bishan hadda eh, lasoo dhaafay oo aan leenahay hala maro qaabka eh, prioritizationka eh, qarash bixinta dowladda Eh, dadka qaar baa si qaldan u fasirtay xitaa wasiirada qaar baa nagu dacweynayay oo lahaa lacagtii la joojin lama joojin laakiin priority iyo sequential iyo formanka iyo dowladda habkii dowliga ahaa ha marto weye marka waxa weye xitaa dadkii eh, dad badan oo dowladda ka mid ah iyo dad badan baa waxay u qaateen in anagu le lacagtaa la joojin lama joojinayo laakiin dariyorkaa la sameeyo qarashka safarka waxaa ka horeeya mushaaraadka ayaa ka horeeya sababtoo ah subaxii aroortii lama xisaabtami kartid accountabilityna kuma qabsan kartid ruuxa aadan afar bilood mushaarsiin askariga ama shaqaalaha aadan afar bilood mushaarsiin laba bilood aadan siin bil aadan siin xisaabtan iyo accountability kuma qaban kartid corruptionkiisii lama dagaali kartid marka walaalhaas oo idin baa jira tan keenaysaana taas weeye innagu marka waxaanu keennay ha la siiyo dadka mushaarka hala ha lagu qarash qaabka qarash bixinta dariyorti hamarso aada umahadsantaa mudane sanadana
intaa ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa hanti dhowrka guud ee qaranka soomaaliya nuur jimcaale faarax tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo